in ka badan kun qoys oo barakacayaal oo ku sugan degmada balcad kaam ku yaala ayaa ka cabanaya xaalad nololeed ee haysata dadkaasi dadkan oo ahaa beeraley ay biyaha barakaciyeen laba goor ayaa markii saddexaad ku barakacay ayax saameyn ku yeeshay deegaanadooda muuse caalimey warmacad oo ah gudoomiyaha kaamka gargaar laba ayaa radio isnaa u sheegay dhibaatada ka jirta meesha barakacay oo laba laba qayb ahaa qaybta horoo fatahaada soo barakacay xoogoo yar meelaha soomaaliya magidiyaha ka baxeen oo laabtay qaar laabtay iyo qaar joog ay ahaayeen qaarkii laabtaadana ayaxaas soo galay waa soo rogaa la celiyeen wallaahi kaamka waa soo buux dhaaftii dad tiro badanaa hadda ku nool ah joogo wax nagamaha ma jiro degmada ay wada sugan yihiin tuulooyinka ooy kasoo barakaceen haddii aan u soo qabto kasoo bilaawda degmada balcad iyo degmada jowhar meelahay xadka ku wadaagaan oo ku keentay ilaa iyo mareere iyo muqidheere meeshay kasoo barakaceen waana joogaan waynu taasaa jirto waa dhibaatooyin baa jira anaa laga soo gaaro wallaahi noloshooda haddii hadda aan kuu sheego nolol waxay ku nool yihiin xayaato kelab wax la yidhaha ay ku nool yihiin nolol fiican meeshaan lagu mahaasto kole w f b hoos kastoo ifda la yidhaha aa wax yaroo moordi ah aa noo keento kuwaasaa hadda nafta lagu sabsabo oo waxba aan ka tinin waxna aan tarin oo baahida ay kasii weyn tahay wax kaleento hadda wax noo keeni ama wax kaloo hadda wax na siiyey ma jiro nolosha oo hadda waxaa layidhi nolosha waxa waaye naftada cuntada waa cunta waa la-anahay hooyna ma haysano meeshaan aad ayaa loogu dhibaataysan yahay aad iyo aadaa loogu dhibaataysan yahay kaamka hadda oo keyga oo gargaartu afar kun iyo shan boqol oo koosaa hadda ku nool oo qaarkoodna hadda roobka awinay godka ay deganaayeen oo meeshaba ay qaadi waayso qaarkood beledka meel looga waceeyey sida isgariin oo kale iskolkuwina isgariin oo sanariif ay waxa kuleeyaen taalka ay kuleeyaen dhinaciisa oo kale meel loo loo habeeyo iska dageynaa jiro kaamka inay kafateen afar kun iyo shan boqol oo qoysa hadda ku nool ma jiraan shaqooyin ay qabtaan dadka barakaca ku ah halkan iyadoo ay sheegeen in hay-adda ifa ay wax yar oo masage iyo saliida ay siiso qoys kasta balse aysan kaafin haweenka ayaa haysan wax shaqo ah balse waxa uu sheegay in ay dhardhaqidu aadaan reeraha ladan ee degan degmada balcad waa kan mar kale gudoomiyaha
waa bishii xeegoo saliid ah oo jiro aa ola jiro wax yaroo digir ah aa aa la socdo digir iyo saliid aa la socdo wallaahi wax shaqo oo taxamal oo meeshaan lagu haayo ma jiro kalsanaa ay ahaa subaxdii inta soo faminiyaa tago ayaa dhar dhaqo yaa ahaa yaa dhar loo dhaqaa yaa wax loo qabanaa artaas naagaha hadda beedka ka dhex gala maayna ragga wax camal oos ku haayo ma jirto waa ulas kor fadhiyaayo maya ma ma weli wax gadaal oo laga qabta mala biyaha maya sidoodii uteediyiin sida muqi dheere sida mashruuca biyo oo soo go'ay sida biyi weynaa weriga ka soo go'ay saddex irid afar irid waa biyaha qodobkaan saameeyey wax laga qabtay oo hoole ma jiro sidoodii ay yihiin weliba wallaahi wax hadda oon sugeyno oo ilaahay xaggiisa wax hadda ragga oon hayno ma jirto dawladda dhexna waa la hadalnay oo meel walba t c waa ku sheegnay hirshabeellena waa u sheegnay dadkii islaam ahoo gurmanaayo oo dadkan wax u qaban karana waa u cabanay oo waa sheegnay laakiin wax la soo gaari hadda aan waxaysno gacan ku hayna ma jirto ilahay xaggiisaan wax kasugu haynaay iyo qofkii ibni aadam aan wax kasugu haynaay dad badan oo barakacayaala ayaa ku dhibaataysan xerooyinka barakaca ee ku yaalo qeybo kamida gobolka shabeellaha dhexe maadaama dadku ay yihiin dad ku tiirsanaa beeraha iyo xoolaha islamarkaana biyo iyo ayax ay isugu tageen